waxaa maalintii shalay uu sabtiyey taariikhdani ku beegnay shan iyo tobanka februaayo labada kun shan iyo labaatanka marinka khaza ka hirgelay dufcada lixaad maxaabiis weydaarsiga dhex maraya kooxda muqaawamada falastiin iyo maamulka gumaystaha yuhuudda maamulka yuhuuddana wuxuu xabsigiisa dulmiga badan ka soo deeyey saddex boqol lixdan iyo sagaal ka mid ah muslimiintii sidai gardarada ugu xirnayd jeelashiisa halkae kooxaha muqaawamada falastiin soo deeyeen saddex ka mid a maxaabiistii ay gacanta ku hayeen oo ka mid ah kobi la soo qafaashay oktoobar toddobadeeda labada kun saddex iyo labaatanka waxaana xilliga wareejinta maxaabiista dhacay arrimo la yaab leh oo caalamkao dhan aada ula fajacay maamulka gacanta ku haya xabsiga yuhuudda ee taabacsan xukuumadda netanyahu ayaa waxuu maxaabiista muslimiinta ee lasoo deenayay ku qasbay inay ku labistaan dariis ay maamulka yuhuudda ku muujinayaan siday uga xun yihiin in xabsigay ka baxaan carada iyo xanaaqay u qabaan dadka falastiiniyiintana ay taha mid weligeeda jirayso maxaabiista muslimiinta ayaa markay kasoo baxeen xabsiyada maamulka yuhuudda waxay meel fagaaraa ku gubeen dariiskay ugu soo xidheen maamulka xabsiga yuhuudda wasaaradda dagaalka ee maamulka yuhuudda ayaana kulsii u wareysay mareegaha internetka ku bahisay maxaabiista falastiiniyiinta oo ku labisan fanaanad cad oo ay ku sawiran tahay astaamaha maamulka yuhuudda ayna ku qoran yihiin halku dhagayo ah ma ilaawi doono mana idin dhaafi doono waxayna horaahdani ku qorneyd labada dhinacay fanaanadda kadib markii ay soo gaareen maxaabiista fagaaraha ama barxadda weyn ee isbitaalka larobiyaan ee magaalada khanyunis waxay dabqabadsiiyeen dhammaan dharkii ay ciidamada yuhuudda kusoo qasbay inay xirtaan kuwaasoo ay ku qornaayeen astaamaha yuhuudda islamarkaana ay ku xardhanaayeen eray ay ku bahdilayaan maxaabiista waxayna ahaayeen maxaabiista muslimiinta kuwa farxad aad u ballaaran laga dareemayo maadaamaay dib ugu soo laabteen qoyskooda iyagoo xur ah waxayna si cad oo aan gambashalayn u diiday inay muujiyaan oo ay kor u qaadaan astaamaha yuhuudda ee la doonaya in lagu dhexfaafiya bulshada muslimka ee falastiiniyiinta waana arrin kaloo aad uga caraysisay maamulka saynad yuhuudda ee doonayey inuu ku tagrifalo madax banaanidda maxaabiistani dhankooda xogaga muqaawamada falastiiniyiinta waxay si aada u dhaliileen ficilkan wanaagsanna ay guddiga jalasha yuhuudda kula dhaqaaqeen maxaabiista falastiiniyiinta ee la soo deenayey waxayna ku tilmaamay inay tahay arrin cunsuriyadda ah muujinaysana dhagarta iyo cadowtooyada yuhuudda bayaan ka soo baxay kooxda muqaawamada falastiin ayaa waxaa lagu yidhi gumaystaha yuhuudiin waa calaamadii halkudhigyo ku sawira dharka ay xidhanayeen maxaabiista la soo deenayo waa jiriimo kale oo ku kacay waxayna midani bannaan kasoo dhigaysaa dhaqan xumada lagula dhaqmay maxaabiisteena geesiyada ah iyo tacaamul midkii ugu xumaa oo loola dhaqmo iyo ku-tagrifal bareer ah oo lagu tumanaya qawaaniinta iyo shuruudaha bani'aadamnimo iyadoo aan anaga kuwa cadowgeena aan kula dhaqmayn akhlaaq wanaagsan waxay ku nuxnuxsadeen kooxaha muqaawamada falastiin in maamulka yuhuudda uu qalqalgelinayo islamarkaan uu surtaa ku sameynaya heshiiska marxaladiisa labaad xilli la isku dayaya in loo fadhiista ka wadahadalka marxaladda labaad ayuuna ku kacayaa jaraa'im foolxun oo aan indhaha laga daawan karin dhammaan qeybaha kala duwan ee kooxda muqaawamada falastiin ayaana arrinta fooshaxun ee ku dhaqaaqay gumaystaha yuhuudda ku tilmaamay inay tahay mid aad cunsuriyad u ah islamarkaana lagu tumanayo xorriyadda maxaabiista falastiiniyiinta waxayna sheegeen si kastaa warbaahinta loo soo geliyay sawirada maxaabiista oo xihan dharkaasi islamarkaana yuhuudda muujinayso inay weli gumaysi ku hayso dadkeena iyo shacabkeena ayayna sii raaciyeen kooxaha muqaawamada falastiin bayaanka ka soo baxay af ayeen u hadlayay kooxda muqaawamada falastiin ayaana mar uu ka hadlayay arrintan la xidhiirta ihaanada ay ciidamada maamulka yuhuudda u ihaanaysteen maxaabiista muslimiinta sheegay in kooxaha muqaawamada falastiin ay si wanaagsan ula dhaqmayaan maxaabiista cadowga halka maamulka yuhuudduna u ihaaneysanayo islamarkaan uu ku qasbaya inay xirtan dharu isaga keenay kuwaasoo ay ku xardhan yihiin erayo uu gumaysi ka muuqado afhayeenka ayaa wuxuu sidoo kale sheegay in maraykanka uusan ahayn in arrinkan uu iska indhatiro dowladaha kale ee carbeed ayaana wuxuu iyaguna sheegay inaysan waxba ka qabanin falalka guracan ee maamulka gumaystaha yuhuudda wasaaradda dagaalka ee maamulka yuhuudda ayaa waxay dhankeeda sheegtay inay dhaleeceen badan dhalisay qaabka uu guddiga maxaabiista yuhuudda u soo deeyay dufcada lixaad ee maxaabiista falastiiniyiinta sababuu ku aadan dharka uu xidhay waxayna sheegeen inaysan ka warqabin maamulka siyaasadda waxa uu sameeyey dharkii uu xidhay maxaabiistii la sii deeyey waxa uuna tilmaamay inaysan wax dhibaataha ku jirin in maxaabiista falastiiniyiinta loo xidhay dharkaasi isagoona intaasii raacay in yuhuudda ay badashay oo keliya qaabka ay kooxda muqaawamada falastiin u sii deynaysay maxaabiista yuhuudda maamulka gumaystaha yuhuudda ayaana waxay inta heshiiska dhaqangalkiisa socday ku kacday afar shay oo xadgudub ah kuwaasoo ay kooxaha muqaawamada falastiin ku sheegeen beegsiga iyo dilalka falastiiniyiinta ku sugan khaza xayiraad ay ku sameeyeen dadka barakacayaashay dib ugu soo laabanaya deegaanadooda ku yaala waqooyiga iyo inay mamnuuceen in marinka khaza la soo geliyo daawooyinka iyo wax walboo daruuri ah oo looga baahan yahay gudaha marinka kooxaha falastiiniyiinta ayaana waxay sheegeen wadamada dhexdhexaadiyaasha ay sheegeen inay baarayaan arrintaasi islamarkaanay warcad ka soo gudbinayaan ugu dambeenna waxaa la isku gartay in maamulka yuhuud uu laasimo qodobada heshiiska islamarkaan aysan isku dayin inay khiyaano samayso ama ay ka shaqayso waxyaaba dhibaateyni kara qodobada heshiiska xogga warqabadka dibadii al furqaan kusoo dhacay barqadii maanta ayaana waxay sheegayaan in ciidamada gumaystaha yuhuudda ay duqeen xoogan oo loo adeegsaday diyaaradaha aan dooliyaha le inay ka fuliyeen deegaanka showka oo dhaca bariga magaalada rafaax waxaana halkaasi ku sheeday saddex ka mid ah xubnaha booliiska ee magaalada sida lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka marinka khaza wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka marinka ayaa wuxuu sidoo kale sheegay in midani ay tahay tallaabo kale oo muujinaysa in maamulka yuhuudda ay jebisay qodobadii heshiiska mas-uul ka tirsan maamulka gumaystaha yuhuudda ayaana wuxuu dhankiisa sheegay in xukuumadda netanyahu ay sameynayso wax walbuu carqaladeynaya heshiiska marxaladiisa labaada falka xadgudubka ay maalintii shalay ku kaceen guddiga jeelasha maamulka yuhuudda ayaana waxay ka dhigan tahay in netanyahu iyo xukuumaddiisa aysan weli ku qanacsanayn gelitaanka heshiis xabad joojin ah iyo soo diinta maxaabiista falastiiniyiinta waxaana orahdii kusoo qorin fanaanadaha maxaabiista ka muuqatay inaysan marnaba dayaci doonin fursad kasta oo soo martaa ayna sida ugu wacan uga faa'iidaysan doonaan haddii ay helaan wax ay ku jebini karaan heshiiska islamarkaana ay ku xanibi karaan maxaabiista wasiirkii iscasileeye amniga maamulka yuhuudda ayaana wuxuu kulsii horeysay sheegay in uusan raalli ku ahayn in xabsidooda ay ka soo daayaan kumanaa ruuxoo sinwaar la mid ah sawirka ay guddiga maxaabiista yuhuudda ku baayeen baraha bulshada ayaana waxuu dhaliyey hadalhayn ballaaran barta ee kasoo horay loo odhan jiray twitter mid ka mid ah sawiradoo lagu baayay ayaa waxay dadka muslimiinta si aada u dhaleeceeyeen maamulka yuhuudda iyagoona sheegay in muslimiinta qudhooda aysan marnaba ilaawi doonin xadgudub kastoo ay ka geysteen yuhuudda marinka khaza lagana xisaabin doona maalintii ay noqoto jaraa'imtaasi sidaas la mid ayana dhammaan muslimiinta uga falceliyeen xadgudubka maamulka yuhuudda ee kula kacay maxaabiista yuhuudda waa kuwa ay ku fogaatay nacaybka ay u qabaan islaamka iyo muslimiinta yuhuudda waa kuwa aan sinaba ugu quusanayn inay dhibaateeyaan islamarkaana isku daya inay dulaystaan muslimiinta falastiin waa kuwa oo allah subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa ku sheegay inay yihiin cadowga ugu daran islaamka ballan iyo axadi midnaba aanan lahayn waa kuwii isku dayay inay dilaan nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam yuhuudda waa kuwa islaheysiiyey dhulka falastiin waana kuwa u arkeen kooxaha muqaawamada falastiin iyo shacabkooda inay yihiin kuwa xoog uga qaadanaya dhulkooda